waxaan runtii markii aan aragnay saameynta ay ku yeelanaysay dhilkii ka dhacay gaanqaayo iyo sidii barakaca ay geysatay iyo saameynta kaloo guud ahaan ay ku yeelanaysay xaaladda soomaaliyeed hadday noqoto maamul dhisidii hore socodkeedii hadday noqoto maaragtay wadahadalkii electionski la geli lahaa ayaan go'sanay inaan soo baxno waxaan imid magaalada cadaada iyo magaalada garowe inaan la hadlo nabada madaxweyne ee galmudug iyo puntland waxaan runtii usoo jeedin afar qodob oo markaas hadda la sheegay oo ahaa runtii in xabadda la joojiyo cawaadana distaajo baaq nabadeedna lagu baaqo in ciidamada lakala qaado in barakaci dadkii barakaci dib lagu soo cesho xaafadoodii guryahoodii iyo in guddi la saaro dhamaystira madaxaajoodka khilaafkii iyo in gubad la fidiyo oo runtii la wajaho waxyaabaha dhexyaala labadan dowlad goboleed marka runtii labadii qolo wada laqateen haddana anagoo dadaalka ku jirna ayaa haddana xiisadii sii kacday waxaan ku jiraan xiisada inaan dejino oo toon soo noqday shirkiga laada lahaa ee paris iyo london ayaan baajay oo gaalka ayaan kusoo noqday waxaan markiiba ku dadaalnay in xiisadda sida lagu damiyo inta aan heshiiska laga geliyo labadii dhinac adigu wadahadal ayaa socday waana runtii ku bogaadinaya labada dhinacba sidii ay loo aqbaleen qodobadaas aan soo bandhignay iyo dadaalkii ayay ruuxoodu galeen inay runtii heshiis qaataan oo raadiyaan sidii arrintaan loo socobseen lahaa waa gartay marka heshiisku dadku waxay isweydiinayaan heshiiskani ma dhaqan geli karaa adiga waad dhex joogtaa magaalada gaalka ayaad joogtaa hogaamiyaasha labada dhinac waad aragtay ma dhaqan geli karaa heshiiskani waa dhaqan geli karaa hadda baaqi dowleed waa tii ay labada madaxweyne jeediyeen meesha ka jeediyeen runtii galabta waxaa imaanaya oo fadhiisanaya tiimkii technicalka ahaa waxaa guddi wasiire ah oo dowladda federaalka ahi ee hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda iyo wasiir wasiir xoreenka maaliyadda wasiir intaas adigu nooga qaybgalaysa wasiirada waxaa amniga runtii technical ahaan madaxdihiin dowlad taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed janaal maxamed aadan waxaan goosanay in dhinaca kaleto galabta oo lasu keeno wasiirada amniga ee labada dhinac taliyayaasha ciidamada ee labada dhinac iyo gobnatoreyaasha mudug ee labada dhinac in la fadhiisto laga wada hadlo maanta sidii ciidanka loo kala qaadi lahaa barihii ay ku fadhiyay ay joogeen colaada intaysan hore u dhicin lagu celiyo xisaabtan la galo marka hawshaas dibadhaca ma jiro galabta waxaa fadhiisanaya tiinkaas waana rajeynayaa ilaa iyo caawa inay ka gaaraan goli waa gartay wixii dhacay iyo sida u dhaceen iyo sidaysan mar kale u dhici karin wax ma layska weydiiyey oo cid farta ma lagu fiiqay cid aad ma la saaray mise waa laga gudbay maya guddiga madaxaajoodka ee la saari doono ayaa taas geli doona haddii la yiraahdo iyagaa fiidin doona xubkii waxii ay ka bilaabantay wax ka dhacday arrinta gaarkacyo haddii la yiraahdo soo afjari doona intii meeshii ay khaladaadka dhacay dhana sheegi doona sida xalkii hayna sheegi doona kuna soo celin doona xaaladda xaalad caadi ah kadibna waxaan ku baaqnay oo naga ogolaaday inaan gogol u fidino labada dowladgoboleed aan isugu keenno mid kamid ah wadanka gudihiisa taasoo aan ugala dan lahayn in runtii waxyaaba badan oo iyo tuhum badan oo jira in la saaro waxaan u baahan nahay waxaan dhisaynaa waxa weye qaran wey qarankaas oo federal soomaali oo federaal ah annaga dowlado kala duwan ma dhisayna iyo waxa weye hal qaran iyo hal dalaa jira ummadda umad soomaaliyeed hadday ka tirsan tahay galmudug iyo hadday puntland ka tirsan tahay marka waxaan rabnaa runtii inaan dadku yacni waxyaabaha ama hadday tahay nidaam iyo system iyo kulli aan saxno insha allah dadku ay noqdaan dad walaalayaal hela ee wadankan runtii soo celiya xasiloonidii siyaasadeed iyo midii amnigoodaba waa gartay arrintani ma dhismo waddo keliya muran ka dhashay ahayd mise waa arrin intaas ka ballaadhan oo siyaasadeed oo federaal ku saabsan oo dhismaha maamul goboleedyada ku saabsan oo kheyraad ku saabsan maxaad nooga sheegi kartaa bal meesha ku qotonto dhibaatada waa runtii haadhawatan hadda aan kuwada waxa weeye arrintan tiim baa loo saaray inay galaan xaajadan ay sheegaan waxa ay ahayd runtii annagu waxa aan ku hortagin waxay ahayd wanaag kastoo la wadaa haddii ay wanaaggaas keenaysa inay dad ku dhintaan bal inaan istaajino wata ka wada hadalno xaajada galno markaas wixii wanaagan hore la wada ayadoo aan dad nooga dhimaneyn intaas way ahayd dadaalkeenu waxaana maanta runtii ku guulaysan dalkaas inasu keeno ayaan dad inta dadkii naga dhintay ma ahayn inay dhintaan runtii umadaas laakiin haddana qadarka ilaahay ku dhacday laakiin waxaan rajeynaynaa inta maanta inaan wax dambe shaaqa noocaas aysan uga dhiman dadka waxaana rabaa halkan inaan uga baaqo runtii ummadda barakacday in ay dib ugu soo noqdaan guryahoodii iyo maaragtay ganacsigii lasu furo jidka la furo labada dhinac isu socdaan taas waxaa raba anaa gaar ahaan oo inaan jaaq u diro ummadda soomaaliyeed ee labada dhinac ee maaragtay labada ka tirsan inay runtii dadkooda soo celiyaan guryahooda lagu soo noqdo ganacsiga la furo xuduudyada laisku furo si loo noqdo dadka kamdada heloweyda isagoo dhale way mideeda kaleetana gaalkacay waa xudun waxay xudun tahay dalkao dhan waxa weeye furo waxay u tahay waxyaaba badan soo socda marka waxaan rajaynaynaa runtii in arrintan ay noqoto arrin mar dambe aan nagu soo noqon haddii la yidhaahdo